saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinanine hayno kala sokeeyaan ayayno sinanine hayno salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiyaha isnaa idinsoo gaarayaba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dooda isbuuca oo toddobaadkiiba mar aad ka dhegeysataan raadiyaha isnaa jooba harshabeellaha dhexe soomaaliya waxaana barnaamijka idila socodsiinayo anigoo timacade saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay mar kale kusoo dhowaada barnaamijka dooda isbuuca toddobaadkan eebaha duraali ka noqda waxaan ku eegaynaa roobab xooggan oo dhowaan ka da-ay duulooyinka buurfuule iyo xudur ciise oo ka wada tirsan degmada mahadaaye ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana barnaamijka marti noogu ah gudoomiyaha duulada xudur ciise iyo gudoomiyaha duulada buurfuule iyo mid ka mid ah beeraleyda ku nool duulada xudur ciise ee hoostagta degmada mahadaay
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaag fariintintaas aynu gaaga gudubno markaana ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa gudoomiyaha dowladda xudur ciise kana mid ah tulooyinka hoostaga degmada mahadaya ee gobolka shabeellaha dhexe gudoomiye marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaa ee magaalada jowbar marka xigta si guud waxaad sharaxaad noogu bixisaa rabaabkii dhowaan ka da-ay dowladda xudur ciise maasha allah raadio isnaay waa qabnaa waa maasaiin wicitaankoodna soo wacdeen roobabka guga waa naga curteen balka waa soo dhashtay waa markii labaad amba saddexaad oo roobka guga nasoo nasoo noo da-o saddex jeerow noo da-ay kan hadda xabeen oo shalay da-ayaana noogu weynay waa tahay marka waxaan soo dhoweynayaa gudoomiye ibraahim cismaan oo ah gudoomiyaha dowlada buurfuule ee ka tirsan degmada mahadaay gudoomiye marka hore kusoo dhawow raadiyo haysnaaye marka xigta waxaa si guud nooga warbixisaa rabaabkii saacadihii ugu dambeeyey ka da-ayay dowlada buurfuule ee degmada mahadaay boqol kiiba boqol alxamdulilah roobka shalay sifsiiye anana uu dahay wixii kooreeyeyna abuurka waa noo dhaliy yaan baan bilaawnay cagafyadiiga maanta ah macnaha shalay wixii kooreeyey ah anjaka noo falaayey shalay roobkii dhacayna alxamdulilah cagafyadii dibaa loo soo xareeyey biri wixii ka bilaawda hadii maanta roob sii soolkay haddana alaga galyada laga tuuraa alxamdulilah waa barwaaqaysana xagga roobka boqol kiiba boqol dhib ma qabno weligana alxamdulilah isna dib ou naaga noqoy haddana waa inuu soo socdaa la sheegay waa sida darbaloonaha sidii oo maaragta saacaas sida caabi lahayn haddii lagu weymaad idiga sidii oo maaragta aratuur intiga samey lahayn oo loo rarjabaan waxaas oo iskiga dhigi lahayn meelaha ono dardaran ka intaasa jirto oo hagga beeraha alxamdulilah yaabana waa la bilaabi falow aa kala socdo sidii oo gadaal u dhacayna hadda rigo kahayaay makiinta badarka aa lagu sii rigo hayaay alxamdulilah roob boqol kiiba boqol fasalkaa roob waa si fiican aan u helnay markana waxaan soo dhoweynayaa maxamed cismaan oo ka mid ah beeraleyda dowlada xudur ciise maxamed marka hore kusoo dhawow raadiyo haysnaay marka xigtaa bal ka waran tacabka dhulbeereedka sideese u aragtaan roobabkan ka curtay dowlada xudur ciise
taa waxaan ugu faraxsannahay anoo maxamed cusmaan eh waxadaan oo roobkan unoo bilaawday aad oo aad aan ugu faraxsannahay haddaa cabsida oo oo noogu weyn oo ihayso hubiga waa hubiga hubiga hadduu nagu fasahaado wax dheef ma sugeyni laakiin hubiga haddin ka caay mano waa wax dheef weynaan sugeynay beeraha hadda un tacabni amba oo sii tacbi doogno fasahaad oo hubiga aan cabsi qabnayo waxaa la dhahay sakiireel sidii mudaay soomaaliku mahmaadaa mugtahay haddii hubigaas oon ka caymano rajaan leenahay laakiin haddii hubigu nagu fasahaado waxbo shacabkaayin soo bariyay le waaye markana gudoomiyaha xudur ciise roobka ka da-ay ee, tuulada ma jiraan wax saameyn ah oo ku yeeshay dadka ku nool tuulada
alxamdulilahi hadda saameyn dhibaato leh oo bulshada u deystay ma jiraan walow bulshada ay joogaan xilliga xilli beereyda oo tacabka ay joogaan walax dhibaato ee gaara oo noo deysta ma jiro laakiin waa xilli beereedkii dadku aaday ugu faraxsan yihiin raxmadan guga ee bilaabatay ee maaragtay abuurkii hadda ee beertii hore u abuurneed oo oo la abuurayna waa soo dhalatay tii hadda la abuuri doonana cabsi lagama qabo qoyaanka badan waa soo dhalane saakay waxaa lala haaday meelaha doomanka ee miyiga lala haaday si beerta loo abuuro hadduu ilaahay kuu diidin alxamdulilahi rabbi alcaalamiin bulshada dhibaato ma sheeganaysa laakiin farxad aada u weyn shee laga dareema markana gudoomiyaha buurfuule Ee, ma jiraan wax saameyn ah oo ay kala kulmeen roobkii ka da-ay ee, tuulada aa dad oo waxaa jira oo barakaca sameeyo roobka markii do-aba oo guriga dib aaga soo baxo tuulada buurfuula meel ay god u tahay lamiiriyaana ubadda tuulada lamiiri wixii ka hooro ayaa dadkaas wakti kastoo do-o waa saameeyaan saacada markii do-o oo laba saacadood ama saac iyo bar oo oo roob fiican do-o iyaga biyaha si toos bay uqabsanayaan meel oo xaafada oo tuulada oo qeybta conference xigto waaye macnaha waana la degan yahay qaarkooda markii saas roob do-o waa kasoo baxayey tuulada meesha taageerka iyo soo kulayay fasalka oo maanta ee dalaga oo hadda tacab weyn oo badar gaduud galey digir sisin intaasaa la tacab waayaay haddii ilaahay yidhaahdo dadkana qaarkooda tabardaraa iska hayso cagafleyda deeminkii horeo lagu leeyahay ayaa maaragtay maanta eh, tacabkii hadda laga soo baxaya xoogaa aafuleel qabsi dalagiya xoogaa aad aa la waayey boqolkiiba tobanaa waa xeshi sagaashan waa wax waaysay alxamdulilah boqolka lamadii ruux oo heshaa xoogaa lacag ku heshay cagtii ayaa hadda rag oo cagaftii lacagtii hore qabo oo dib oo noqon karin oo cagaftii leh oo u baahan oo tabardara hayso ayaa tuulada ku sugan had deertaan oo taaganahay waa tahay ka beeraaley ahaan ee, sanadkan maxay tahay waxyaabaha aad tacbisaan
waxaan tacbowdahay tacabtaan uu saaran yahay galeey misgaduud diir gaduud aan tacabtaan yahay dhulbeereedkaan yahay wuxuu bilowday bishii hadda oon kasoo bixayni oo soonfur waa qashqasho iska ahaay laakiin shali kanoo do-oy kanoo do-oy aada ugu faraxni lonkii la oo la tabci doona iyo kanba tacban wax dhan waa aada ugu fiican waa ugu fiican yahay
markana gudoomiyaha xudur ciise Tay, markaan kasoo tagno dhanka roobka ee, webiguna asigana aada ayuu biyo keenay ee, dhankaasi ma ka warantaan
haa aada iyo aada bulshada waxay dareen naaga qabtaa webiga shabeelle wax yaroo biyo ahaa mar dhexdaan soo saaray inay fatahaad dhacda camal aan u cabsanaynay wax yarow haddana hoos u noqonin jira camal oo hoos u celiyey balse hadda waxaan cabsi ka qabnaa maadaama roobabkii guga ay da-ayaan inuu webiga mar lamaad dib biyihi oo kale u keeno waxaana jiro dadku beeraleyda ee waxaad dareemaysaa dhibaatada jirtaa waxay tahay qofka beertii makiin ku falay ku aragidiyey amba hadda ku fali doono dabaridi doono amba farri doono waxa oo ugu soo weyn oo ugu horeeya saac afar boqol oo ku falay abuurkii waxaa lagu gaday toban iyo afar kun digirtii waxaa lagu gaday labaatan iyo shan kun ee, salbukadii waxaa lagu gaday labaatan iyo shan kun hadday khatar timaado qofkii oo beeraley ahayni waxay wadnaha farta lagula haystaa waayo maxaa yeelay dawlad ku saacido oo webiga afkiisa guur kaa dhigta ma jirto hay-adihi caalamiga ah oo kaalmada laga heli jiray haddana maaragtay waxaan dareenaynaa in culaysaad ay jiraan sidii shalay cad oo loogu helayo gargaarkii looma helo ankii waxaan leenahay loorarkii oo meeshii cawada wal go-do oo iska go-do lagu xeri lahay ma hayno marka cabsi oo waxaa la qabaa beeraleyda ay qabaan haddii webiga dib usoo joogsado dhibaato ay timaado markana gudoomiyaha buurfuule imise fasal ayaasan tacbanin dhulbeereedkiina sababa la xiriira fatahaadaha iyo biyarida alaha maamulka aniga qabta alxamdulilah fasahaado oo biyo oo maaragti oo oo zaa'id eh mana soo gelinba anaga laakiin biyo yariya haddana hayso wixii aniga iga horeeyey fasahaad oo webiga oo buurfuul dhexdiisa biyahaas oo dhexgalenaa dhaqay oo oo oo oo beledka qaarkiisa laga wada baxay laakiin hadda alxamdulilah biyaha waa ka waa ka waa si fiican aan cimilaahay ee qarashaan samayni oo maaragtay qabiilaad ahaan waxna soo garab istaaga haddii weyni iyo eda ahaan waa weyni markaas anaga jilib ahaan aan lacda iskaasaarnay ayaa deemigeeda hadda xataa noo lagu leeyahay duursiga marka aan baalle aan seesan iyo isarugo aan wax aaga shaqaysan wixii tabartaa in ameeni noo dadarana iskiga qabani deemankeeda ilaa hadda noo lagu leeyahay marka alxamdulilah dad madamaadee aan kaseesanin oo naasir muxuu yidhaahdo aa baalle iskalaha alxamdulilah waan ku shaqaysanay waktigii waa helaan wax iska dhibnaa waa kee yarayna hadda dhulbeereedka hadda ee sidii hadda ku sheegaayo dadka caqabad la haysato oo macnaha qarash xumida hayso beertooda wax la aadaani la-yin waa iska yaalaay waana qoyaan wax aaga faa'iidaystaan mala cagafti lacagteediyaa lagu leeyahay ninka cagaftina macnaha dib ma noqon karaan waxaa kaloo noo dheeri dad oo macnaha alxamdulilah oo naaga soo qaxay tuulooyinkii eji iyo dilaawe aa noola jiro dad oo bari kasoo bara qaxay asqolooyinna waa noola jirtaay aqala ma dhisaysiinaan nidhi tuulada dhexdeeda maaragtay ninkii laba qol ahay qol aan ka siini taasa hadda dadkaas inuu baaldiyaan waxanu garab istaagana ilaahay hadda ma hayno markana guddoomiyaha xudur ciise sanadkani maxay tahay marka waxyaabaha aad doonaysaan inaad tacabtaan
guga waxaan aada hamiga bulshada ama hadda waxa la abuuray waxaa u badan laba abuura u badan waa geleyda iyo digirta midda kale haruurta masagada labadaasaa hadda la u badan inta hadda tacabka gacanta lagu haayo walax nyaanye waa jiraan laakiin waa yaryihiin boqol kiiba boqol geley iyo masago waa
waa tahay maxamed maadaama aad ka mid tahay beeraleyda tuulada xudur ciise maxay tahay caqabadaha inta badan aada la kulantaan caqabada oo in badan oo la kulma waxaa kamid ah xilliga oo markaas oo beeraha saarashid iyo gaaraayiin cumar anaga qabto biyo la-aan waana qabataay marna biyo la-aanaana qabtaa motor waxaan ku saarana waayilahay marne markii saan ugu saan loogu joogo oo fasahaad aan kasii cabsi qabnaay lamadaas aqabadaan qabto haa cabsi weyn aan qabnaya daraad waa keeni woolaabi hadda hadda haddana dacmada hadda socota hadduu ku keeno inuu fasahaad nagu baxo saasaan kacabsi qabnaay haddii ilaah gargaar oo helna ilaah gargaar laga heli karaaye oo dad la garab qabto helnane inuu kuxoog ku haysana laakiin waxii oo wax ku qabsaleen loorar iyo waxyaalas noo lagu caawiyo waa wax waa qabsi karnay maxamed imise fasal ayaa san tacbanin dhulbeereedkiina sababa la xiriira fatahaadaha webiga shabeelle iyo biyoyari fasalkan hadda soo baxni oo deerkii ahay aleen fasahaadka caymin maa inta kale ka horeys fasahaadaan ahay jiri guraan guriis fasahaadaan ku jiri deerka hadda kasoo baxni fasahaadka caymani dhibaatanu hayso markii webigaas oo la buuro oo loorar hadduu helna inuu wax ka helno beeraha saasaan an qalbino laakiin haddii garab qabashi un waayno waxna garab qabti waayno ilaaha garab qabs weynaaye fasahaadaan kacabsi qabnaay markana guddoomiyaha buurfuule ma samayseen idinku wax codsi ah oo hay-adaha iyo maamulkaba aada la soo wadaagteen iyo hay-adaha alxamdulilah shalay anaa joor soo jira i n c r c r c bisha cas meel walbo ee lugta anaa la galab wasaaradda beeraha waa wada tagayo macnaha sidii oo macnaha dadkaas oo lagu garab qabanahay koo meel isti ma aha koo maalin kastaba taleefon garaaqa oo lugta wax laga guraajimo waya maanta saacad waa soo buxuhaya sida hadda anugu dambeey wuxuu ahay sidii ay dadkii oo maanta oo tuulada ku noolaayo maaragti saacaas oo dalada gaxumaad iyo tuulada oo sabaan in maaragti garab qabasho hesho iyo dadka xilka oo oy dul taagan oo macnaha safarada oo oo qaxootiga eh oo guriga haddii siinayna badar la-aan meesha kusii hayso caabintaasaan u ordaayay in siinoo lagu caabinaha waa tahay kabiraali ahaan ma heshaan wax abuur ama kaalmo ah oo aad ka heshaan hay-adaha iyo maamulka hirshabelle
maya samanahan wax ma helan samanahan wax ma hel waago abuurna ma helan wax kaloo oo wax kaloo noolagu soo saacidowna malaha kanaalayaal manooloqoda anuka dhan waa cariirsangnaay waktigii horaa caymin maan hadda waktigaan dambo waa cariirsangnaay ilaahay ina cariir bixi maayne intii kaloo maqalkan oo haddana soo wacdiyaan saan kugu faraxsangnaaybo markana guddoomiyaha xudur ciise ugu dambeyn maxay tahay fariinta aad jeedinayso
ugu dambeyn fariinta aan jeedinayo waxa waaye khatar ka imaan karta weliga shabeelle in nagala siiyo garab wasaaradda fatahaadda iyo masiibooyinka hirshabeelle iyo federaalka inay gacan naga siiyaan siba haddana tuulooyinka aanu nahay xudur ciise iyo buurfuule dhibaatada hadda khatarta ka taagan mid sahla maaha labadii beerahoodin way isku dhex jiraan oo dad dirisa waaye waqooyi annagaa ka jirno iyagana koonfur ay naga jiraan khatar kastoo timaado oo webiga ka timaada labada beled way saameyne marka waxaan codsanaynaa codsi guud aan ka codsanaynaa inay nagala soo gaaraan hadda uun wax ma joogto baalle iyo baldoos ma joogtee dhiig joojin ay joogtaahee loorar inay nala soo gaaraan intii tabartooda waxay naga caabi karaan oo dhinaca fatahaadda weliga inaan kahor tagnana inay garab naga siiyaan
ugu dambeyn maxaa codsanaysaan hadda
oo ugu dambeyn codsiga inuu cawaayo dadkaas oo oo loola saarcodsiga ah oo degdeg oo loogu soo gaari lahaa iyo dadka tuulada joogo maanta oo oo dalaga ka xumaaday si iinkana oo nacafi ahaan oo oo laga soo gaarsii lahay dadkan walaalaha oo cagafii oo beerihii wax ku fashtaan laheen garab qabo garab qabashadaas aanu muhiimsan hadda ee tan taagagnahay guud ahaan barnaamijka dood isbuuca waad ka dhegeysanaysiin raadiyaha isnaajo warshabila dhexe soomaaliya waa nagiinta intaa barnaamij ceynkanu kalaan kulmi doono sidaa iyo ammaano allah
saxiibadaadu waa dar kula socdo suusan ahaadiyo daar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahaanahaadiyo dar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayaynoo sinnaanine haynoo kala sokeeyaan